faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada qodobada warka subax ee raadiyo cadaada saaki kuwooda ugu dooroon faahfaahimo dheeraada oo kasoo baxaya dad shacab oo hal gooba lagu wada dilay degmo ka tirsan magaalada muqdisho madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo dowladda federaalka ku dhaliila qaabka loo maraya dhisidda ciidamada ku biiriya nabad sugidda iyo surdoonka qaranka wasiiriyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo kulan la qaatay guddiga fatahaada webiga hiirsha ee maamulka hiirshabeelle dowladda federaalka soomaaliya oo fasaxday gebi ahaanba shaqaalaha dowladda maalinta sabtida ay soo socoto dowladda maraykanka oo ka hadashay xaaladda soomaaliya siyaasiyiintii dowladdana baaq u dirtay ciidamo boolis oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo si buuxda la wareegay amniga degmada matabaan ee gobolka hiiraan qodobada dhanka dibadda saaki aad maqli doontiin waxaa ka mid ah dowladaha maraykanka iyo shiinaha oo heshiis hordhaca ka gaaray qiimo dhimista badeecooyinka cashuuraha ay kala qaadaan iyo madaxweynaha maraykanka donald trump oo lagu xukumay lacag ganaaxa oo gaarayso laba milyan oo dollar qodobadaas iyo qodobo kale waxaad ku dhagaysan doontiin dhagaystayaal warka subax ee raadiyo cadaado
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo jimca taariikhda ay ku astaysan tahay sideeda bisha toban iyo koowaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka kusoo dhawaada qodobada iyo maqasheen iyo kuwo kaloo intaasi ka fidsan haddii aanu ku bilowno faahfaahimo dheeraada ayaa kasoo baxaya dad shacaba oo hal goob oo ka wada tirsan degmada kaxda ee magaalada muqdisho lagu wada dilay maleeshiyaad la sheego inay ku hubaysanayeen qoryo iyo buskolada ayaa xalay waxay tira dad shacaba ay ku dileen maqaaxi ku taale degmo ka tirsan waa xaafad ka tirsan degmada kaxda ee gobolka banaadir iyadoona intaasi kadib ay goobta ka baxsadeen dadkaasi rag hubaysan ayaa rasaas ku furay dad shacaba oo maqaaxidaasi ka shaaxiyeynaya waxaana la xaqiijiyay in weerarkaasi dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen in ka badan toban ruux arrintan ayaa loo aanaynaya inay la xiriirta aanooyin qabiil iyadoona toddobaadkii lasoo dhaafay degmada kaxday ee magaaladaasi gobolka banaadir ay ka taagneed xiisad u dhexaysa laba maleeshiyo beeleed oo waxaana la sheegay inay bele- maleeshiyaadkaasi ay kala taabacsan yihiin ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk soomaaliya ehelada dadka xalay lagu dilay degmada kaxda qaarna lagu dhaawacay ayaa waxay walaac ka muujiyeen qaar ka mid a xaaladda caafimaad ee dadkaasi oo dhaawacu la soo gaaray weli hay-adaha amniga ee dowladda soomaaliya wax warakamaysa soo saarin kooxda hubaysniyadoo xalay iyo maalmihii kale ee lasoo dhaafay dadka shacabka ku dilay gudaha degmada kaxda ee gobolka banaadir iyadoona weli xiisadii dagaal laga dareemaya degmadaasi madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheeh axmed ayaa dowladda federaalk soomaaliya ku dhaliilay qaabkii u mareysa qorista ay ciidamo ku biiraya nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka sheekh shariif oo hadal ka jeedinaya shirka madasha xisbiyada qaran ayaa sheegay inay arki jiray ciidamo goob riga ah lagu soo qoro islamarkaana lasoo xulo hase ahaatee haatan kuwa qarsooniya habeenkii la qorayo waxa uu sheegay inay ciidamadan ay leeyihiin qoristooda kuwo si gaara dad loogu gubayo islamarkaana ama loo adeegsanayo waxayna sheeganaysa taasi ahayn mid la aqbali karo in ciidamo gaara dalka dibadiisa tababar lagu qaado sida uu sheegay in dhowna dad lagu dhibaatay rabo
waayeel waxaa la yidhi maalinuu cabsadaa ilmuhuna maxaa la yidhi habeenkii ani cabsi weyna ugu jirta saraax inaa idiin sheegaan rabaa ciidan habeen la qoraayo oo nabad sugudso qorayso oo laba dowladood keliya loo diraayo ani ma fahmin saraax ani maalinkii aan wax gartay ciidanka waxa la yidhaha rigo ah laga qori jira rigo ma soo gaarteen shuruudaa jirta dadka waa loo sheegaa igaar dheerdheer oo tootoosana imaanaysa kan soo bixi kan soo bixi kan soo bixi kan soo bixi imtixaanaa laga qaadaa hadday ku guulaysteen waa la qaadaa haddii kalena guryahooda ay aadayaan muxuu yahay ciidanka nabadsuguddu qorayso muxuu yahay ciidanka nabadsuguddu qorayso oo laga qaranayo taliyayaasha maxaa taliyayaasha looga qaranaa ciidankaasna waxaa loo samaynayo inay amni sugaan ma u malaynayo maxay rabaan inay qabtaan waxaa la rabaa inay qabtaan wax kuwa ka horreeyay ay ku fashilmeen khad axmar khad axmar waaye arrintaas We never accepted that. Never ever, never ever. ciidan wuxuu leeyahay sharci sida loo samaynayo broseskiisa annaga waxaan rabnaa kan inay wax kasta raacaan ciidan gaara oo loo samaysanayo in dad lagu dhibaateeyo lan naqbal lan naqbal walan naqbal
markana hirshabeelle magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa kulan ku yeeshay xildhibaano ka wada tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo xubno ka mid ah guddiga gurmadka fatahaadda ee maamulka hiirshabelle iyadoona ka wada hadlay arrimo la xiriira fatahaadda kulankan waxaa goobjoog ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka hiirshabelle cali guud laawe xuseen waxaana diiradda lagu saaray siday u socoto howlaha loogu gurmanayo dadkii uu saameeyey fatahaadda webiga shabelle ee magaalada beledweyne madaxweyne ku-xigeenka maamulka hiirshabelle cali guud laawe xuseen ayaa guddiga kula dardaarmay inay dadka jilicsan ee liita iyo dadka baahiyada gaara qaba ay muhiimada weyn siiyaan ee gurmadka ugu dambeyntii kulanka oo la iskula gartay in la si nidaama lagu qaybiyo deeqaha dadka lasoo gaarsiiya magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi xildhibaana ka wada tirsan xildhibaanada ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya oo kulanka ka qayb galay ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaan daahir amiin joosow xildhibaan samiiro xildhibaan khaliifa cabdi cumar iyo xildhibaan faaduma qamar farac dowladda maraykanka ayaa kala hadash ayaa ka hadashay xaaladaha siyaasadeed ee soomaaliya waxayna dowladda iyo sidoo kale dhinacyada siyaasadeed ku boorisay inay ka wada shaqeeyaan xasiloonida dalka war saxaafadeed kasoo baxay safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay inay dowladda maraykanka ay bo- ay bo- bogaadinayso dhammaan ummadda soomaaliyeed islamarkaana waxay ugu baaqday labada dhinac ee siyaasadda isku haya mucaaradka xisbiyada dalka ka jira inay ka wada shaqeeyaan horumarka soomaaliya dowladda maraykanka waxay sheegtay inay dowladda federaalk soomaaliya sanadyadii lasoo dhaafay ay ku tillaabsatay horumaro ballaaran islamarkaana xisbiyada ka jira dalka looga baahan yahay inay taageeraan dowladda dhegaystayaal warkii subaxnimo ee raadiyo cadaado ayaad la socoteen markaana akhbaaraadka caalamka wasaaradda ganacsiga shiinaha ayaa sheegtay inay dowladda maraykanka ay iskala hadleen sidii dib ama qiimo dhigis lagu sameyn lahaa badeecooyinka ay isku dhoofiyaan dalalkaas oo canshuuro dheeriya iska qaadaan afhayeenka oo wasaaradda u hadlaya ayaa sheegay inay dowladda maraykanka iyo shiinaha ay ka wada hadlayaan sidii qiimo dhimis loo sameyn lahaa badeecooyinka sida qaaliga loo kala qaada canshuuraha dalalkaasi dhegaystayaal warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyo cadada intaas ayaana saakii kusoo gabagabanaynaa tan iyo intaa warkaan mid ka xiga ku kulmi doono nabadgelyo
abaar iyo aaran aadanow kala fiican iftiin iyo mugdi indhaha u garqaada jahliya aqoonna